walala maanta waxay ahayd toddoba iyo tobanka bisha ramadaan oo maamulkan halkan degan dowlad goboleedka galmudug hooday oo fasax ah maalintaas oo loo fasaxo xuska shuhaadada dadkii ku shahiidoobay diinta islaamka difaaceeda oo ay ugu horeeyaan beder laga soo bilaabo dabadeedna ay hadda munaasabada ay loogu magac daray dadkii hadda la dagaalanka argagixisada deegamadan gobolada dhexe ku shahiidoobay oo ku dhintay maalintaas oo fasaxna ah xaflad muhimana loogu dhisayay oo maamulka oo dhan iskugu yimid degmada gurcaan ayaa maanta waxaa isku dayay inuu qarx uu ku xiran yahay ku qarxiyo nin ninkaasi marka markuu kusoo dhow yahay meesha xafladu ka dhacaysay ay joogeen madaxda sare ciidamada amniga ayaa ka shakiyey dabadeedna gacanta ku dhigay waxayna ku guulaysteen isagoon qarixii samaynin inay isaga qabtaan qarixiina ay ka furaan dabadeedna qarixiina gooni bay u hayaan waa la hayaa isagiina waa la hayaa walow ninkani wuxuu sheegay inuu ka yimid isagu dhinaca koonfurta dabadeedna dhinaca qoolbuur uu kasoo wareegay muddada la qabtada muddo dhow weeyaan haddana baaritaanadii ayaa ku socda ninkan horna wayba u dhiqa jidhay in dadka isqarxiska ah walow hadda sidaan oo kale hadda ka hor aan la qaban qof qarax ku xiran yahay laakiin meeshan ciidamada joogaahi way ku guulaysan jireen qarxis raran ama qarxis la diyaarinayo inay ka hortagaan oo ay qabtaan iyo qoladaha ay isticmaalaan al-shabaab oo dhan way ka shakiyeen markay ka shakiyeenna way qabteen qabashadii ay qabteen ayay ku arkeen qarxiska inuu wado ayagoon ka hadlin oo dhin maxaa ku socotaayo nina aysan dhihin marka hore naga joogiro ninkii koowaad uu u yimid uu yiri waxaan doonaya meeshan khudbad galay ah inaan kaiyo xafladda ugu sheekeeyey ayay shakigoodii waxay isku kalifeen isagoo meeshii gaarin inay ku guulaysaan marka hore inay markay qabtaana baaritaankii bay ku heleen hadde waxaa saarnaa wax fara badan baa ninkan ku xirnaayo la idiin soo bandhigi doonta saadaq xafladdu wayba dhammaatay markii ayba lasoo gabagabeeyey ayayba ahayd ku abaarantay dadkii ku dhawaa way ka dukeen way ka qarneen ciidamada amnigo hayeen amnigii bay sidooda u hayeen dadkii madaxda ahaana si gooniyahay meesha uga baxeen oo nabada ay uga baxeen dadkii un meeshaas hadda ku dhawaa unbaa ka carcaraday marka si degdegaho fudud bay u qabteen aan qaraxna dhicinin dadkii dhibaato badan uma arag dad badan baaba waxay u arkayeen qofka la qabtay macnaha loo qabtay aan qaraxba u qaadan